bismillahi raxmaan iraxiim dhammaan shaqaalaha dalshir waa idin salaamaya iyo shacabka reer puntland ee dhegeysanaya waraysigan isaga ah dhammaantiin waa idin salaamaya salaamta ugu qaalisana assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa sidaa sheegtay tolman shirarkaasi waa ay jireen runtii maanta waxaan la shiray biro de calark oo humanitarianka ah iyo hay-ad ka timi eu-da oo eu cabnester la yidhaahdo oo nabadgelyada dhinaca badda iyaduna ka shaqayn doonta insha allah arrimo badan baa la isla soo qaaday arrimaha la isla soo qaaday waxa weeyaan wixii loo hayo muxuu ahaa abaaraha oo runtii ummadda soomaaliyeed oo dhan ku habsaday meelaha qaarna xilli roobaadkii afar xilli uu u gooyey xaaladuna ay aada iyo aad u xun tahay iyada oo la dareemayo maalinba maalinta ka dambaysa xaaladdu inay runtii kasii darayso markii horena dee iska abaar bay ahayd ama drot bay ahayd iminkana famin bay noqonaysaa oo mid lagu hoobto ama lagu dhinto iyayla ku dhowdahay markii aan is aragnay madaxda u n ka runtii rajona way muujiyeen sidii ay wax u rabeenna wax uma soo bixin ummadda soomaaliyeed oo dhan siduu noo sheegay lacagtii la dalbaday ama ay u dalbeen adduweynuhu inuu siiyo boqolkiiba koob iyo afartan ayay sheegeen taa lafteedu haddii la helo waxay la tahay soomaalida waxa ku mahmaadaa dhiciska inta birta loo soo siduu baktiyaa haddii aan iminka gacanta lagu hayo la sii dayn oo dadka baahan la siin dee kuwa hadeer nool baan berito noolaanaynin waad ka warhaysaan xooluhu waa dhabarka muxuu ahaa dakhliga ama nolosha ummadda soomaaliyeedba waxay ku xidhan tahay waa xoolaha xoolihiina in ka badan boqolkiiba lixdan baa la sheegayaa hadda inay runtii dhinteen meelaha qaar marka arrintan ah inay soo dadejiyaan wixii gurmado ay bixinayaan oo aysan iska daba wareeggelin sida adiguba aa sheegtay maadaama xaalad deg dega lagu jiro arrintaa ma kala hadasheen maxayse idinka yidhaahdeen arrintaa waa kala hadalnay waxaa runtii farxada guula in bira laftiisu uu aqoonsan yahay arrintaasi inay jirtay si dhaksaa baanu wax uga qabanaynaa buu yidhi haddii alla ogolaado dadkana kaalmada waa soo gaarsiinaynaa xitaa heer baanu gaadhnay meel yaroo sallaxlay la yidhaahdo oo shan iyo labaatan kilomitr u jirta inaanu kusoo booqanay dadka jooga oo runtii baahi fara badan ay ka muuqatay afkooday ku hadleen afkooday ugu sheegteen wixii ay rabeen ilaahay iyo puntland iyo international communityga intaba waxbay weydiisanayeen ilaah bayna ka wada imanaysaa kulligeed waxaan u malaynayaa rajaynayaa inay dhaqso ugu bilaabmi doonaan hawlahaasi waxaa dhacday oo gobolka bari ka dhacday dad gaari dhowaan ay kala degeen kooxda hubaysan ee dowladda islaamka ee daacish sheegata in saddex ka mida la dilay oo madaxyadoodii deegaanka deegaan qandalo ka tirsan halkaa la geeyey arrintaas oo dadku ay aada uga naxeen ilaa iyo haddana dowladda puntland aysan wax tallaabo ah oo muuqato qaadin arrintaas maxaad ka odhan lahayd
marka ugu horeysa waxaan ka odhan lahaa dadkaa la laayay reer puntland waxaan ilaahay uga baryayaa in yacni ilaahay uu dambi dhaafo definitely gacanka xaq daran baa dishay qaraabadii eheladii iyo asxaabtiina samir iyo iimaan baan leeyahay arrintaasi waa ay jirtaa sida wararku ay nagu soo gaarayaan nimankanina mar walba waxa weeyaan niman kasoo horjeeda nabadgelyada iyo nolosha iyo horumarka ummadda soomaaliyeed ayay kasoo horjeedaan dowladda puntland tallaabo cad bay ka qaaday adduun weynuhuna wuu ogyahay in yacni meesha qandalo la yidhaahdo ay dowladdu dib gacanta uga qabsatay laakiin nin tuugaho oo wareegaadeysanayo oo marka yacni laga yaabo xilliyada qaarun inuu soo baxo oo dadka soomaaliyeed aan waxba geysan waxyeeleeya waxay la tahay dee taa dawladaha inaga awooda badan ee inaga dhaqaalo badan ee inaga ciidamada inaga ciidamo badaniba u taag waaye marka waxa weeyaan intii karaankeeda dowladda puntland diyaar waxay u tahay inay dalkeeda iyo dadkeeda iyo sharaftideeda iyo diinteedaba difaacato nima difaacato nimankan qawlaysatada ee ku adeeganaya wax aynaan garanayninna waxay la tahay maalinta ugu dambaysa iyaga un baa la jebinaya iyagana laga adkaanaya dadkana waa laga saaraya si toos kow taas kasta kowna dilal baa waxay ka dhacayeen magaalada boosaaso oo dad badan oo waxgal ahaa lagu dilay muddooyinka u dambeeyey tan waa iyada hadda dhacday ma la odhan karaa jileec dhanka awoodda iyo ciidamada puntland ah baa jira
markaan runta kuu sheego lama odhan karo jileec baa jira dhanka ciidamada ah laakiin mar walba sidaan u sheegay tuub jeebkaaga adigu aada leedahay buu wax ka hadaa waxa weeyaan nin kusoo talagalay qof islaam ah oon waxba u geysan oo uusan aqoonin yacni inuu dilo oo toogto yacni hab uu ku dilo ma waayayo marka waxa weeyaan sharciguna mar walba meel kasta ma uu joogo marka waxaan leeyahay intii ku dhimatayna ilaahay naxariistii janna ha siiyo intay ka dhinteenna waxaan leeyahay samil iyo imaan dhammaantiin dad badan baa xedxedhan oo dawladdu in badan bay hawlo fara badan ka qabatay meesha laakiin wixii dhacaya de waa xag ilaahay bay ka imanayaan mar walba waa dhacayaan dawladduna sidii ay qorshaheedu ahaa ee dawladnimo ee ciidannimo waxa weeye waa waa waa qabataa in ka badan intaana waana baajisaa iyagana waa la qabqabtaa dhowaan shir jaraa'id oo aad qabatay waxaad kaga hadashay booqasho aad xamar ku tagtay iyo faragelin dawlado badan oo oo kuwa dariska ahi ay ka mid yihiin ay ku hayaan dalka soomaaliya maanta waxaa shir jaraa'id qabtay ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid oo isna arrintaa faragelinta ka hadlay dadku waxay aada isla dhex marayaan adiguna aada carabka ku dhufatay warbixin dhowaan dawladda etoobiya ay soo saartay oo inkastoo dawladdu aysan si rasmi usoo saarin oo ay ahayd koox madax bannaan haddana laga shakisan yahay inay dawladda etoobiya kooxdaasi ay mas-uuliyiin waaweyn oo kamid ah ay ku jiraan arrimahan ah faragelin in lagu hayo doorashada soomaaliya oo muddo asbuuc ka yar la filaya in la qabto maxaad ka odhan lahayd
runtii nin weyn baan ahay waxay ila tahay faragelin toos oo anigu aan ogahay waad ka wareysaa garow waan joogaa muxuu ahaaye doorashooyinka xamar ka socdana intay ii jiraan waad og tahay wixii aan hela waa qof uun xamar joogo oo isoo waca ama aan waco wax faragelinahoo anigu proof ahoo hadeer aan yacni kuu sheegi karaayo runtii ma ay jiraan hase ahaatee waxaan arkayay qoraalkaas ka soo baxay iyo war-saxaafadeedka uu sii daayay cumar cabdirashiid uu sheegayo taasina waxay u dhexaysaa oo taallaa madaxda dawladda federaalka wixii yacni ciddii ay iyagu tuhmayaan waa dawlada inay si toosa ula hadlaan iyadoon idaacadaha waxba laysu marin bay kaga haboonayd ba anigu u arkaa
waxaa aad loo hadal hayaa oo dadka shacabka iyo baraha bulshada iyo siyaasiyiinta laftooduba ay hadal hayaan waa dawladda etoobiya siiba generaalka qeybta soomaaliya u qaabilsan gabre la yidhaahdo maxaa laga rabaa gabre oo waxaan ognahay inuu arrinta dawladda etoobiya uxirsaartay uu yahay sidii uu xasilinta soomaaliya uga qayb qaadan lahaa
wallahi gabra marka ugu horeysa dee wiil meesha joogo waa waa caddahay waa naqaanaa muuqaalkiisaa naqaanaa laakiin nin xidhiid lada gabre haba yaraatee anigu miihi laakiin waxaa la yaaba ummadda soomaaliyeed inay laba kala saarto gabre isagaa ethoobiyaanahe ethoobiya gabre maaha marka haddii ay ka dalkooda ka saaraan dawladda ethoobiya aynu dad darisan nahay wax badan inaga dhexeeyo ganacsi inaga dhexeeyo amni inaga dhexeeyo siyaasad iyo diblomaasiyadii inaga dhexayso waxay la tahay inaanay gabre yacni wax weyn u arkaynin probably haddaad weydiiso prime minister haylan mariam tasele haddaad gabre weydiiso xitaa maba yaqaan ma garan karayo marka waxa weeye gabre ummadda soomaaliyeed in badan baan magaciisa iyo hadalkiisa iyo hadalhayntiisa iyo dhibtiisa iyo wuxuun ka maqmaqlayay xaq bay leeyihin inay iska saaraan taa micnaheedu maaha inay etoobiya saareen gabre hal shaksi bay saareen xaqna waa u leeyihin
waa tahay aad baad umahadsan tahay mudane madaxweyne ugu dambayn soomaaliya waxaad ka warqabtaa marxalad cusub bay gelaysaa dhowr iyo labaatan sano oo burbur iyo dawlad la-aan ahay soo martay maanta maxaa odhan lahayd soomaaliya maxaa la gudboon nin caynkee ah bay u baahan tahay maxaa horyaal bay kula tahay
soomaaliya runtii maanta waxay u baahan tahay madaxweyne u naxaya dareemaya baahida iyo xanuunka ummadda soomaaliyeed haysta bay u baahan tahay uma baahna nin dhaqaalo doona uma baahna nin muxuu ahaa dhul doona uma baahna nin awoodoona ee waxay u baahan tahay nin yacni waxa dadku ku nool yihiin xanuunka ay gurigooda habeenkii la seexdaan ee kala soo toosa muxuu ahaayey dhaqli xumida ama dhaqaale xumida amni xumida horumar xumida nooc kasta oo yacni qof dawlad adduunku taa la saamaysaa way haysataa maanta soomaaliya waxay ila tahay xildhibaanada ayaa maanta masiirkii ummadda soomaaliyeed gacanta ugu jira horena waan u sheegay iminkana waan leeyahay xildhibaan kasta mas-uul baa saaran mas-uuliyadda saarana waxa weeye gurigiisa iyo jaarkiisa iyo ka ku xiga iyo ka ku sii xiga ka qandalo jooga iyo ka jooga sayla iyo ka kismaayo jooga masiirkoodii wuxuu ku xidhan yahay qofka ay keeni doonaan waxay ila tahay marka ay iyaga iyo qolka yar ee ay ku codaynayaan iyo ilaahay is arkayaan inuu xusuusto xildhibaanka federaalku waxa dalka wanaagsan iyo cidda yacni ka saari karta dhibtan iyada ee haysata soomaaliya bartay taallo cid waliba waa og tahay dadka badidiisu waxay rabaan qof u naxaya in la keeno rag badan oo mutacalimiina oo muthaqafiina oo muxuu ahaa mas-uuliyaddan qaadi kara ayaa musharaxiina anigu uma arko hadda dawladda hadda joogta madaxdeedu inay qaadi karto uma arko marka ha ha raadsadeen inta kale ee ku jirta ee aan huba qaarna inay horeyba usoo mareen madaxtinimada ee qaarna muxuu ahaayey hadda raadinayaan oo aan hubo inay u dhaami doonaan ummadda soomaaliyeed kuwa hadeer jooga waxaan kula talin lahaa ha ka fakereen waa masiirkii ummadda weeye wax jeeb la geliyaa baray dhammaanayaan lacag iyo masiirka ummadda soomaaliyeed yaan lays laysku laysku iibsanin ama las laysbarbar dhigin taasaan odhan lahaa ilaahayna ha u fududeeyo cid kasta oo muxuu ahaa codaynaysa rabbina ha garansiiyo xaqa intaasu maan odhan lahaa waana salaamayaa dhammaan